madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray barnaamij telefishinka soomaaliya oo qeyb ka ah telefishinka qaranka ka bixi doona kaasoo loogu magacdaray daljir waxaana uu ka warami doona wararka la xiriira dagaalada ka dhankay al-shabaab warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho kasoo dirtay sinab abuukar maxamed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xariga ka jaray telefishinka cusub ee s n t v daljir ayaa ka hadlay ujeedada loo abuuray janalka iyo doorka uu ka qaadanayo dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobolada dalka fikirka iyo talada ra'yiga daljir janalkan waxay ku salaysan tahay waa qayb ka mida dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeenna iyo dadkeenna maanta uu u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weyn ood qaadateena waay runtii oo qayb muhiimana ka ada waxyaabaha hadafyada ugu muhiimsan dadcan dadka in uu gaarsiiyo xogta ama wararka dhabta ah ee jira dalka ee arrimaha dagaalka ku saabsan iyo dadka fikirka saxda ah caqiidada xagga diinta tan saxda ah wadaniyada saxda ah xaqiiqada dhulka ka jirta ee saxda ah dadka inay macluumo sax inay helaan diintu sida ay nimanka noogu fasireen inaanay ahayn oo sida saxda ah loo fasirayo dadka la gaarsiiyo dhulka iyo waxa ka jira iyo xaqiiqada ka jirta siday u sheegaan inay ahayn dulmi iyo joofalka iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in ummadda soomaaliyeed la gaarsiiyo fariinteeda iyo midda saddexaad waa dalkan inaan annaga leenahay annaga dalkan buqcaddan yartaa oo geeska africa ku taalo oo soomaaliya la yidhaahdo ayaan adduunyada ku leenahay ummad walba dhulkeeda ayay ku faantaa ay ku nooshahay karaamo iyo sharafna intaan ku leenahay marka laga soo tago tv-ga cusub horey waxaa u jiray warbaahinno kale kuwaas oo ku hadla afka dowladda sida rediyo muqdisho telefishinka qaranka iyo idaacadda codka ciidamada madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalka socda uu muhiim u yahay sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga dalka isaga oo dhinaca kalena ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay ku xirnaadaan janalkan si ay u helaan xogta dagaalka socda waxa uu sidoo kale bogaadiyey kaalinta shaqaalaha iyo warbaahinta dowladda ee ku leedahay howlgallada gobolada dalka ka socda xilligan waxaan aaminsannahay weli dabarkeen ugu xiran dadka soomaaliyeed dabarka haddii laga furo soddon sano maahana ka yar inay adduunyada tagto uma daba tegi karaan ayaan aaminsannahay nimankan shabaaba adeegyada aadiyaadka ama tuuliska naloo adeegsaday in dabarkaan lagu xirnaado ayay ka mid yihiin ilaah idinkasta marka waa iska gooyne waa dhammaystiraynaa inta dhimanna telefishinkan doorkiisu waa kaas dadka soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xureynta dalka iyo muxuahay wacyiga saxda ah meesha uu ka socdayo waa janalkaas dadka soomaaliyed meel kastoo joogaan inay ku xirnaadaanaan rabnaa s n t v two daljir janalka la yiraahdo oo ay maxaanku irahday saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee runtii juhdi badan geliyey anagoo og duruufaha lagu shaqeynaya inay adag yihiin awoodda dhaqaale ee la haysta inay xadidan tahay awoodda technolojiyad la haysta inay xadidan tahay wax walba inay xadidan yihiin haddana television standard oo qualitygiisa wixiisa u saas u sarreeya inay keeneen waa arrin aad iyo aada bogaadin u mudan khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaanku rahday waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaanna labsadeeda waa dhiiri waxba kale ma duwana wariyaha guud ahaan dee saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya s n t v iyo askariga fronti ku jiro waxba kale ma duwana lanna frontigay wada joogaan miin haddii dad ku qarxaysa waa ku wada qarxe xabad haddii dad ku dhacaysa waa ku wada dhace meeshii taagan yihin nimankii muxuu ahay ka socday guud ahaan warfaafinta gaar ahaanne muxuu ahay s n t v marka waxaan leeyahay wiilashaas soomaaliyeed ee halgamayaad ka mid tihiin halgankiina wada adkaysta shabaabna waa ka adkaanayna waqti dhowlow aan dheereen haddii alla yiraa guul ayaan idiin rajaynaya hambalyaan leeyahay furitaanka warbaahintan cusub ee dowladda ayaa kusoo beegmaysa xilli bilihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed uu ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka al-shabaab iyada oo ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaad ka tirsan dadka deegaanka ay al-shabaab kala wareegeen tuulooyin iyo deegaano dhowr ah si kastooy ahaato xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in tiro ka badan lix boqol dagaalame oo ka tirsan al-shabaab in lagu dilay sidoo kalena kun iyo laba boqol lagu dhaawacay howlgallada ciidamada dowladda ku xoreynayaan in ka badan siddeed iyo lixdan deegaan seynaba buukar v o a muqdisho